shirkiliha ee wada tashiga wasaarado caafimaadka dowlada federaalk soomaaliya iyo heer dowlad goboleed yasi rasmeen ku furmay magaalada muqdisho shirka wayba furay wasiirka wasaarada caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya wayna intuusa dareer muhiimad gaara loo saara doone xoojinta wada shaqeynta iyo koranqaadowka adeegyada caafimaad ee dalka shirkiyasaas haata uu diiradda laga saaro doono guulo lagu deeri mashaariicda caafimaad ee dalka ku dareerta bilowga laadhaafi caqabado wilijar iyo sidii xalwaara lanka helo lahay iyo saas haatow sidii baahada adeegyada caafimaadka aasaasigae landeersii lahay bulshada baahada caafimaadka qabta wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo furitaanka shirka si rasme ee usansuubi ya adkaay baahida lanqaba in soomaaliya iyo iska talad maadaamaya sii yaraadahayta hoosna dhiyayta deeqo caafimaadka ee caalamigee
saa kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha wasiiradii agaasimayaasha gobollada ka imaaday waqtigooda usoo horay shirkan muhiimka ah maanta inay kasoo qayb galaan shirkan maanta wuxuu kusoo aadayaa iyadoo caafimaadka dalka soomaaliya u maraayo marxalad adag u maraayo waxaa jiro maamaha carbeed oo dhehayso ruba darati naafica wax dhib loo arko oo faa-iida leh ayaa jira daaqihii caafimaadka dalkeena wuxuu ku tiirsanaa inta badan deeqa adduunka ka imaada ayuu ku tiirsanaa deeqihii dibadda ka imaanayay ayaa guud ahaan isbeddel uu ku yimid sidaa waqtee dowladda adduunka ugu weyneed contributionka deeqaha caalamiga ah ugu badana laheyd ayaa ka insixaabtay inay ka qayb qaadato deeqaha caalamiga dowlado badan oo maaragtay sida dowladda reer yurub oo kalena ayagana isku tashi ayay bilaabeen inay xoojiyaan arrimahooda gudaha ay xoojiyaan taas waxay keentay soomaaliya oo caafimaadkeeda deeqa dibadda ka imaada uu ku tiirsanaa in ay usoo baxdo isku tasho inay usoo baxdo waa laga yaabaa inay khayr noo noqoto oo halkaas aan ka baranno cashar isku tashi ah oo aan ugu maaragno dibadda inaan ka baranno oo ay faa-iida noo tahay baa dhiran karta laakiin canuga marka naaska la goynayo marka hore waa dhibtoonaya shirkiya wayba lakuwada inuusa laha ku saara go-aamo walku oole oo la xiriira dardargelinta adeegyada caafimaadka iyo dhismo nidaamyada midaysan ee aan dhexeeya heerarka shal duwan ee dowladda federaalk soomaaliya